hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa diyaarado sida gargaar u dirta magaalooyinka kala tirsan gobolada gedo iyo bakool sida degmada xudur baardheere iyo doolow oo ka kala tirsan gobolada gedo iyo bakool gargaarka loo diro degmooyinka ayaa gaaraya ilaa afar diyaaradood oo sida shixnada gargaar ah agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma sahre cali yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixisay gargaarka loo diro degmooyinka ka kala tirsan gobolada gedo iyo bakool alxamdulilah waxaan joognaa degmada adoolow eerboorkeeda oo aan markii labaad aan keennay falayd gargaar ah oo mucaawina oo noogu yimid dowladda ruushka iyadoo oo aan ka jawaabayno baaqyada nooga imaanaya madaxda qaranka iyo gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka lana filayo in lana saalaadinayo in abaara ay wadanka ka dhacayaan doolowna ay ka mid tahay meelaha noogu jira in aan maaragtay kusoo noqnoqno falaydeed badan aan keenno ayaa waxaan waa maalinkii labaad oo diyaarad shixnad gargaar ah sida aan keenno degmadan doolow guud ahaan maanta faraydyada aan dirnay oo aan u dirnay gobolada waa afar baardheere iyo doolow oo hadda aan taagannahay iyo xudur oo laba ah waxaana ka jawaabaynaa baaqyada nooga imaanaya dadka ku dhaqan deegaamadaas doolowna waa markii labaad waxaan rajaynaynaa in si isdabajooga aan gudoomiye aan u keenno waxaan rajaynaynaa mar walbana sida aad noogu ballanqaaday wada shaqaynta inaan iskula shaqayn doonno dhanka kale gudoomiyaha degmada xudur iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada doolow ayaa hayda sodma uga mahad celiyay deeqda gargaarka ee ay gaarsiisay degmooyinkaas bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan soo dhoweynaynaa agaasimaha waaxda masiibooyinkii maaraynta soomaaliya oo noo keentay raashin boqol iyo soddon kiish oo bariis ah shalayna waxaan ka guddoonnay boqol kiish oo bariis ah waxaan leenahay soo dhowaada waan kaga mahad celinaynaa soo dhowaada waajibkiin aad guuteen dad soomaaliya oo tabaaraysan baad wax u keenteen annagana xaq waxaa waye inan kaga mahad celin inkaana guddoonno waa idinka guddoomaynaa waxaan ballan qaadayaa si cadaalad inaan ku qaybinay ciddii mudan aan siin annaga hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maalmihii dambe wada gargaar ay ku daabulaysa qaar ka mida gobolada dalka si looga gaashaanto xaalad bini-aadanimo ee ka dhalata abaarta dalka ka jirta inkastoo meelo badan oo dalka ka mida xilligan uu roobku ka daa